في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco weliba aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa toddoba-iyo labaatanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada oo qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanne waxaa ka mid ah dagaallo culus oo weli ka soconaya waqooyiga suuriya halkaas oo ay ku dagaalamayaan mujaahidiinta iyo nuseyriyada waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee waddankaas iyo waxa ay tahay fariinta iyo talada ay jeedinayaan hogaamiyaasha jihaadka ee ku socota mujaahidiinta shaam warbixin ayaad maqli doontaan insha allah waxaad sidoo kale maqli doontaan mujaahidiinta nusratul islaami walmuslimiin oo bogaadiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan bayaan ay baahisay mu'asasada azallaaqa ah ayaynu idiin soo gudbin doonaa ruushka waa dowlad ceenkee ah marka loo eego gumaadka ay ku hayso muslimiinta waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin aynu ku eegeyno taariikhda madow ee ruushka islamarkaana ka dhanka ah muslimiinta qodobada sidoo kale aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaa ka mid ah hogaamiye sare oo ka tirsan nusratul islaami walmuslimiin oo jeediye kelimad muhiim ah oo uu kaga hadlayo toddoba sano kadib duulaankii faransiiska uu ku soo qaaday waddanka muslimka ah ee maali warbixin umuuraha ku aadan ayaad maqli doontaan qodobadaas oo idil ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka suuriya waxaa weli ka soconaya dagaalo u dhexeeya mujaahidiinta iyo nuseyriyada haddaba warbixintan wuxuu wariya haashim cabdinaasir ku eegayaa xaalada ka taagan waqooyiga suuriya iyo waxa ay tahay talooyinka ku socda mujaahidiinta shaam ee ay jeedinayaan hogaamiyaasha jihaadka نوحي حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مغتصب كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح khayryadda ay leedahay ummadda nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah inay tahay ummad isku daqanta hadduu midkood dhibaatoonayana uu kan kale la dareemo sidaas darteed xaaladda ka taagan waddanka shaam waa mid murjinaysa qalbiga qof kasta oo muslim ah waa qayb ka mid a jirkeenna oo dhibaatoonaya islamarkaana ay isugu habarwacdeen cadow ka tiro badan kuwaasoo aanan lahayn qiyam dadnimo waxay ka sirigtaan ama ay ka xishoodaanna aysan jirin taa beddelkeeda waxayba ku ilqabowsadaan carruurta yaryar ee baahida iyo qabowga uu ku haysto xeryaha barakacayaasha ee waqooyiga suuriya inkastoo mujaahidiinta iyo shacabka oo taageeraya ay muujinayaan wacdaro adag iyo nafur aan wax loo dhiga lahayn haddana gumaadka uu geysanayo cadowga ayaa muruga xeeldheer ku reebaya quluubta muslimiinta toddobaadkan waxaa dhacay dagaalla culus kuwaas oo dhex maraya mujaahidiinta iyo kacdoonwadayaasha oo iskaashanaya iyo maleeshiyaadka nusayriyada oo duulaan ku soo qaaday waqooyiga suuriya waxaana aad loo dhiig bixiyey nusayriyada meelaha oo dagaalka adagi ka dhacay waxaa ka mid ah tuulada alnayrab oo dhacda baadiyaha idlib halkaas oo martigelisay dagaallo xiriir ah oo ay labada dhinac isku hilboobeen waxayna mujaahidiintu ku guulaysteen inay dilaan askar badan oo ka tirsan kuwa nuseyriyada marka laga tago askarta laga dilay nuseyriyada waxaa dagaalada ka dhacay alnayrab lagu burburiyey gawaari dagaal oo casri ah kuwaas oo uu ruush ku siiyey nidaamka nusayryada ee uu hogaaminayo bashaar al asad dagaalla kuwaas lamid ayaa waxay ka dhaceen gobolka xalab halkaasoo ayadana ka mid ah jabahaadka ay ka holcayso rasaasta iyo dagaalada u dhexeeya mujaahidiinta shaam iyo nusayryada oo taageero ka helaya rawaafidda dagaalada xalab waxaa lagu soo warramayaa in kooxaha gacdoonwadayaasha ay dhulka soo dhigeen ugu yaraan laba diyaaradood oo nuuca dagaalka ah kuwaas oo ay leedahay dowladda ruushka tani waxay isku darka diyaaradaha ruushka iyo nusayryada looga soo riday suuriya ka dhigaysa afar diyaaradood waana dagaal adag oo nidaamka rawaafidda iyo ruushkuba isugu keeneen awood waliba dowladda turkiga oo ka mid a sharqoolada loo maleegayo jihaadka ka soconaya shaam ayaa iyaduna dhaliilsan siyaasadda ruushka iyadoo muujinaysa inay diidan tahay in nidaamku si buuxda ula wareego gobolka idlib maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday wadahadallo ballaaran oo u dhexeeya ruushka iyo turkiga balse kama soo bixin wax natiijo ah waxaana ruushka uu ku dadaalayaa inuu waqooyiga suuriya ka helo maleeshiyaad xoog badan oo isaga ka amar qaata ordogan madaxweynaha turkiga wuxuu sheegay inay isku mari waayeen shirkii ka dhacay ruushka wuxuuna sheegay in dowladiisa ka go-an tahay inay waqooyiga suuriya u isticmaasho awood haddii nidaamka uu ka biyadiido inuu dib ugu laabto goobihii uu ku sugnaa duulaanka ka hor waxay xukuumadda turkiga u muuqataa mid aanan dhib u arkin in buudka lagula tunto muslimiinta iyo jahaadiyiinta balse waxa quseeya oo keliya inay tahay in nidaamka uusa si buuxda ula wareegin waqooyiga suuriya taa oo halis amni ku keeni karta waddanka turkiga maadaama nidaamka uu taageero maleeshiyaadka kurdiyiinta sarkaal turki ah oo la hadlay qaar ka warbaahinta ayaa sheegay in turkiga uu raalli ka yahay in deegaanada waqooyiga suuriya oo idlib ay ku jirto inuu ka bilaamo roondo military oo ay fulinayaan ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira turkiga iyo ruushka ugu yaraan laba askari oo turki ah ayaa khamiistii lagu dilay waqooyiga suuriya horeyna waxaa looga dilay siddeed askari isku darka ciidamada turkiga looga dilay suuriya ayaa waxay gaaraysaa toban askari waxaana muuqanaysa inuu turkigu hadda ku bilowday dhiigbax ballaaran inkastoo sharqollada loo maleegayay jihaadka shaam aanay ahayn wax fudud hase yeeshee oo allaha ka sarreeyo dhagarahaas oo idil ayaa haddana hormoodka iyo hogaanka ummadda waxay soo jeedinayaan talooyin dhaxalgal ah oo ku socda muslimiinta iyo mujaahidiinta shaam sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka mid ah dadka naseexada iyo tawjiihaadka la garab taagan muslimiinta shaam waxaana kelimad uu hore u jeediyey oo loogu magac daray shaam uma rukuucayso allaha mooyee cid kale uu ku jeediyey talooyin muhiim ah arrimaha oo xoogga saaray sheekh ayman addawaahir waxaa ka mid ah in mujaahidiinta shaam oo kula taliyeen ay iska dhaafaan siyaasadda dhulkudhigista oo ay bilaabaan dagaallo jamhadayn ah oo ah wasiilada keliya ee lagu jebin kara kuwa isla qabka weyn بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين هبت عواصفهم تدب صروحه وله تقول الدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد walaalaha muslimiinta meel kastoo aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib ugu horeen waxaan jeclahay inaan xusuusiyo ehelkeenna shaam ku dhaqan in xanuunkooda iyo dhaawacooda uu yahay xanuunka iyo dhaawaca ummadda oo idil waxaana idin soo ducaynaynaa habeen iyo maalin waxaana tamaninaynaa inaan idinku furano nufuusteena laakiin waxaan sabarsiinaynaa inaan ku mashquulshannahay la dagaalanka isla cadowgiina saliibiga ah innagoo ka howlgalayna jabhad kale ummadda muslimka ah ee ku nool shaamta ribaadka iyo jihaadka waxaad ogaataan in laydin beegsanayo inta aad doonaysaan in islaamka uu maamulo shaam isbahaysiga shayaadiinta ma ogolaan doono arrinkaas waxaana uu u sacaynayaa isagoo adeegsanaya awood kasto sidii uu u joojin lahaa gurmadka islaamiga ah waxaa waajib idinku ah ehelkeena ku dhaqan shaamta ribaadka iyo jihaadka inaad u diyaargaroodaan dagaal dheer oo aad la gashaan saliibiyiinta iyo xulafadooda nusayaryada iyo rawaafida ah sugnaada ehelkeena ku dhaqan shaam nasrigu wuxuu la jiraa samirka culeyskana wuxuu la socdaa fudeydka farajkana wuxuu daba yaalaa kurbada guushana waa hal saac oo la sabro
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين idinkuna waxaad u dabaalateen meedaanka jihaadka allah dartiisa si aad uga taagtaan guud ahaan shaam raayada islaamka iyo jihaadka aadna uga xoraysaan dulmiga dhibaatada iyo fasahaadka dib ha u laabanina hana geerilina hana tanaasulina waxaad dhimataan idinkoo sharaf leh hana noolaanina idinkoo dullaysan waana inaad mudoodaan una dhawaataan walaalihiin muslimiinta iyo mujaahidiinta ee ku nool shaam iyo guud ahaan caalamka dagaalkani waa xamlo saliibi ah oo lagu soo qaaday muslimiinta meel kastoo ay joogaan walaalaheena shaam ku dhaqanow waxaad ka digtoonaataan wiilasha abiirikaal kuwaasoo idinku dhagaraya haddii aad jihaadka u badashaan dagaal wadani ah oo suuriyaan ah ay idinka raali naqanayaan mujrimiinta kuwooda ugu waaweyn waxaana arrinkaas uu khilaafsan yahay wuxuu qur-aanka caddeeyey وهذا خلاف ما بينه القرآن حيث قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ehelkayga iyo walaalahayga ku nool shaam waxaa nafteeda iyo idinkaba idinkula dardaarmayaa dhowr talo kow waxaa waajibna u ah inaan dib ugu laabano nufuusteenna oo aan ka laabano wax kastoo dib u dhigaya guusha kama khayr badanayno saxaabadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam kuwaasoo nasrigu kasoo dib dhacay markii ay caasiyeen rasuulka muraajacada iyo in wax dib loo suxo waa talada koowaad ee loo qaado wadada guusha labo waxaan arkaa iyadoo fikirkeygu uu gaaban yahay in istaraatiijiyadda dagaalka shaam ay waajib tahay in xoogga la saaro dagaalka jabhadeynta kaasoo halakeenaya cadowga islamarkaana dhiig bixinaya waana wasiilada ay qaadaan kuwa taagta daran ee zaman kasta jooga marka ay wajahayaan kuwa mutakabiriinta ah waana inaana aad loo danaynin haysashada dhulka ee waa in tarkiiska la saaraa burburinta macnawiyaadka cadowga islamarkaana la gaarsiiya heer uu quusto saddex qadiyadda shaam waa qadiyadda ummadoo idil waxaana waajib ah inaanan u muujin qadiyaddaas inay tahay mid ku kooban dadka kasoo jeeda shaam haddana aan ciriiri gelino kadibna ka dhigno inay tahay qadiyad ku kooban dadka suuriyaanka ah kani waa qorshaha cadowga iyo dantiisa in laga bedelo jihaadka shaam oo ah mid ummadeed loona bedelo mid wadani ah haddana loo bedelo qadiyad wadani mid gobolaysi ah haddana loo bedelo qadiyad goboleed mid ku salaysan magaalooyin tuulooyin iyo xaafado waa inaan ka hortagnaa qorshahaas xun innagoo ku dhawaaqayna in jihaadka shaam uu yahay jihaad ay leeyihiin ummadda oo idil si loo makaniyo xukunka alle dhulkiisa waana inaan ku boorinaa ummadda oo dhammi in jihaadka shaam ay uga qayb qaadato caruurteeda maalkeeda iyo awoodeeda waxaa waajib ah inaan iloobin kuwii difaacay shaam uu ugu horreeyey salaaxuddiin qudus bibris maxamed binu qalaawin iyo atraagtii cuhmaaniyiinta aysan ahayn suuriyaan balse ay ahaayeen mujaahidiin muslimiin ah waxaana waajib ah inaan u khuduucin waxyaabaha ay meylinayaan mujrimiinta kuwooda ugu waaweyn kuwaas oo nagu cabsigelinaya eedeemaha argagixisada iyo xagjirnimada kama raali noqon maxamed mursi isagoo siiyey wax walba oo ay rabeen waxaana allah weydiisanaynaa inuu sugo ehelkeena ku nool shaam uuna u hidiyo uuna waafajiyo inay halsaf ahaadaan mujaahidiinteeda meel kasta oo ay joogaan ee kasoo horjeeda cadowgooda oo midaysan الذين يخوفوننا بتهم الارهاب والتطرف فانهم لم يرضوا عن محمد مرسي رغم انه قد قدم لهم كل ما يريدون اسال الله ان يثبت اهلنا في الشام وينزل عليهم نصره وتاييده ويوفقهم ليكونوا مع اخوانهم المجاهدين في كل مكان صفا واحدا ضد عدوهم المتحد ضدهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sheekh axmed cumar abi cubaydah oo ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isaguna horey u jeediyey kelimad muhiim ah oo ku socota muslimiinta iyo mujaahidiinta shaam kelimadaas oo uu sheikhu ku diray talooyin muhiim ah waxyaabaha uu sheikhu ka hadlayna waxaa ka mid ah in mujaahidiinta shaam oo ugu baaqay inay iska ilaaliyaan shirqoollada laga soo maleegayo dooxa iyo ankara iyo sidoo kale in ay dareemaan in jihaadka shaam uu yahay jihaad ummadeed mujaahidiinta halkaa ku suganna looga baahan yahay inay la midoobaan jamaahaadka jihaadiga ah ee ku firarsan daafaha caalamka وعليه فكل الشعارات التي يرفعها الأعداء للمعركة بعيدا عن التوصيف القرآني لها sidaa darteed dhammaan halkudhigida uu cadowgu ugu yeerayo dagaalka ee ka fog tilmaamta uu qur-aanku siiyey dagaalkaas ma ahan waxaan ka ahayn marin habaabin iyo dhagar ka dhan ah dadka muslimiinta waana taas mida loo baahan yahay inaad fahamtaan cadowga allah idinkuma colaadinayo waxaan ka ahayn inaad u halgamaysaan sidii allah keligii loo caabudi lahaa sharcigiisana loo dhaqangelin lahaa waraqata bnu nawfalna wuxuu yidhi hadal wanaagsan markii uu nebiga sala allahu calayhi wasallam ku yidhi weligiisna qof lama imaan waxaad la timid ilaa waa la colaadiyey بمثل ما جئت به إلا عودي إخواني المسلمين في الشام إن جهادكم المبارك يمر بمرحلة خطيرة walaalahayga muslimiinta ee shaam ku suganow jihaadkiina barakaysan wuxuu marayaa marxalad halis ah waana ammaano luquntiina suran in la ilaaliyo jihaadkaas iyo dhiiggii daraaddii loo daadiyey lagana yureeyo kuwada macsan inay ku ciyaaraan allah idinku garab galo inaad culayskaas qaadaan dadkii lahaana aad gacanta u gelisaan aad ayay u badan yihiin hagardaamooyinka idinka dhanka ah ee lagu maleegayo hoteelada riyaad dawxa anqara jineefa asitaana iyo meelaha la midka ah sidoo kale waxaa aad u badan dabinada laydiin maleegayo ee la doonayo inaad ku dhacdaan si laydinkaga leexiyo oo laydinkaga carqaladeeyo inaad ku socotaan waddada allah allahna wuxuu leeyahay
قال تعالى مخاطبا العصبة الأولى وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير انتهى كلامه ولقد شاء المولى سبحانه أن تشمل عبادة الجهاد أصنافا من البشر allah wuxuu doonay in cibaadada jihaadka isku keento dad fara badan oo ku kala duwan aragtida ujeeddada iyo yoolka la hiigsanayo allah wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya saxaabadii nebiga ee wan wanaagsanaa waxaa idinku jira mid adduunya doon ah iyo mid aakhira doon ah dadka u saaxiibka ah manaahijta baadiyaysan iyo mabaadi'da xunxun waxay ku dadaalayaan inay darajo ku gaaraan dhiigga shuhadada baroorta qoysaskooda iyo taaha mujaahidiinta dhaawacan si la mida sidii abaariqaalkii soomaaliya shariif sheekh axmed uu ku sameeyey walaalihiina mujaahidiinta soomaaliya haddaba iska ilaaliya kuwa diintooda badbedela ee hawadooda raaca ee aan ku sugnaanaynin hal rabitaan oo keliya iska badaa inay ku sugnaadaan caqiido ama mabda' sal adage
المتبعين لهوائهم الذين لا يثبتون على هوى فضلا عن أن يثبتوا على عقيدة أو مبدأ راسخ يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم إخوان المسلمين في شام الرباط إياكم وثقافة التنازلات walaalahayga muslimiinta ee shaamta ribaadka ku suganow iska ilaaliya dhaqannada tanaasulaadka iyo inaad gorgortan ka gashaan diintiina jihaadkiina iyo nafurkiina allah wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya nebiga sala allahu calayhi wasalam وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وصح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال لأبي مسعود البدري رضي الله عنه ما يوصيه أوصيك أن الضلال كل ضلال إنكار ما كنت تعرف وعرفان ما كنت تنكر وإياك والتلون في أمر الله فإن أمر الله واحد shicaarka aad kula dhaqmaysaan munaafiqiinta kuwa idin niyad jebinaya iyo kuwa khaa'iniinta ahba ha ahaado sidii allah subxaanahu wa tacaala yidhi fain rajacaka allaahu ilaa taa'ifatin minhum faista'danuuka lilkhuruuji faqul lan takhrujuu maciya abada walan tuqaatiluu maciya caduwa inakum radiitum bilqucuudi awala mara faqcuduu maca alkhaalifiin almu'minu girun kariim waalfaajiru khibun la'iim كما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم walaalahayga muslimiinta ee shaam ku suganow jihaadka shaam waa inuu ahaadaa mid u madax bannaan go'aanadiisa kana madax bannaan waxa loogu yeero dowladaha taageerada bixiya iyo taakulayntooda aan la mahadin allah wuxuu leeyahay wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadlihi in shaa ina allaha caliimun xakiim قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال ابن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق فلتهلكن تجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق فقال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أي من وجه غير ذلك إن شاء انتهى كلامه إخوان المسلمين في كل مكان walaalahayga muslimiinta meel weliba aad joogtaan waxaa waajib ah inaanay maankeena ka maqnaanin in dagaalka shaam aanu ahayn mid u gaara dadka reer shaam oo keliya ama dagaal ku kooban urur ama koox gaar ah balse waa dagaalka muslimiinta oo dhan allah wuxuu leeyahay وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق شيخ الإسلام ابن تيمية وحوليهي haddii cadowgu soo galo dhulka muslimiinta waxaa shaki ku jirin inay waajib tahay in la iska dhiciyo hadba sida loo kala dhow yahay sababtoo ah dhulalka muslimiinta waxay ka dhigan yihiin hal dhul oo keliya waxaana waajib ah in loo gurmado iyadoo idin laga qaadanaynin waalid iyo middeen kugu leh waxaa ku waajibaya muslimiinta deriska laha shaam inay usoo gurmadaan walaalahooda shaam intay goorigoor tahay dadka ugu horreeya ee waajibkaas ku dhacayana waa muslimiinta ku nool turkiga oo waajib ku yahay inay walaalahooda shaam ugu gargaaraan rag iyo maal intuba waxaa sidoo kale la gudboon inay ku baraarugaan kaalinta halista ah ee looga soo horjeedo islaamka iyo ehelkiisa ee ay ku kacayso xukuumadda ordogan ee cilmaaniga ah iyo inay ku dadaalaan sidii loo joojin lahaa kutaraxtagga ay xukuumaddaas ku garab taagan tahay gaalada iyo xasuuqa ay ku hayso muslimiinta soomaaliya afghanistan iyo shaam وقتلهم وإبادتهم في الصومال وأفغانستان والشام sidoo kale waxaa idinku waajib ah inaad la midowdaan walaalihiina kale ee mujaahidiinta ee dunida dacladeeda ku sugan allah wuxuu leeyahay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعه رحمه والفرقه عذاب وبهذه الوحده الايمانيه تبقى جبهه الشام كغيرها من الجبهات midnimadaas iimaaniga ayay jabhadda shaam ku noqonaysaa qayb aanan ka go'i karin jabhaadka islaamiga ee ka jihaadaya caalamka ee difaacaya xuduudaha islaamka mujaahidiintuna waxay sidaas ku noqonayaan hal saf oo keliya oo ku midaysan siyaasaadkooda iyo tawjiihaadkooda walaalahayga muslimiinta ee shaam ku suganow waxaa idinla gudboon inaad raacdaan raadka salafkeennii saalixa ahaa iyo hogaamiyaasheenii waan wanaagsanaa sida amiirkii mu'miniinta almulla moxamed cumar raximahullah halyeygaas oo hoy siiyey jihaadka kana jafay boorkii takoorka iyo tolola'aanta soona dhoweeyey mujaahidiinta markii albaabada laga soo xirtay kolkaas ayuuna allah sabab uga dhigay in ruuxda jihaadka iyo cisiga dib ugu soo noolaato jasadka ummadda kadibna wuxuu allah ummadda ku galladaystay in ciidda khuraasaan ka soo saaray hoggaan wanaagsan oo hormuud u ahaa sheekh abi cabdilaahi usaama raximahullah iyo sheekh abi moxamed ayman addawaahiri xafidahullah iyo sheekh abu xafsa sheekh abu basiir naasir ulxayshi sheekh catiyat allah sheekh abu yaxya alliibi dhammaantooda allah u naxariistee waxaa ka mid a hogaamiyayaal shahiiday iyo kuwa sugaya oo weli ku taagan dhabbaha kadib wuxuu allah hogaamiyayaashaas baariyaasha ah waafajiyey inay dejiyaan qorshayaal waaweyn iyo siyaasado xikmadaysan oo hagaysa habsami u socodka camalka jihaadiga dulligana ka dulqaadaysa ummaddeena muslimka ah dhulkana ka xoraynaysa gumaystayaasha iyo kuwa soo duulay soona celinaysa khilaafada raashidada ee ku taagan minhaajka nebiga inshaa allah waxaana astaamaha siyaasaddaas sharciga ugu caansanaa in loo howlgalo sidii kelmadda muslimiinta loogu midayn lahaa tawxiidka laguna dhiirigeliyo la dagaalanka isbahaysiga caalamiga ee yahuudda iyo saliibiyiinta lagana xoreeyo dhulalka muslimiinta oo ay ugu horayso filistiin dagaalkaas isaga ah allah fadligii guul ayaa laga gaaray kadib markii inta badan mujaahidiinta ay ku soo hirteen qiyaadadaas taas oo keentay natiijooyin barakaysan oo aad u waaweyn ummaddana hurdada ayay ka toostay dhallinyarada muslimiinta waxay soo buuxiyeen saaxaadka jihaadka iyagoo ansaar iyo muhaajiriinba leh soona ajiibaya baaqa allah subxaanahu wa tacaala ee ahaa infiruu khifaafan wathiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun haddaba shaam waa dhul oo allaah kafaalo qaaday waana dhulka malaaximta ee lagu jebinayo qabweynida gaalada imtixaankuna inkasta uu badan yahay haddana waxaa dhab ah in muslimiintu ay yeelan doonaan gacanta sare mugdiga habeenkiina waxaa ka dambeeya iftiinka waaberiga allaha idankii shaam waxayna ahaa doontaa jamaxaad adag oo ay ka babanayaan raayada jihaadka iyo cisiga sida ay qabaan qaar ka mid a aqoon-yahanada muslimiinta ru'uusu ruusin filximaa tadaxrajat هكذا يجب أن يكون حالنا ومقالنا أن نكون منتصرين لدين الله سبحانه وتعالى ذائرين عن حياض هذا الدين هكذا علمتنا الشام علمتنا أن نكون أصحاب صبر ويقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى علمتنا أرض الشام أننا بحسن ظننا ويقيننا بالله سبحانه وتعالى نبلغ نصر الله وتمكينه لذلك ما هما إلا وعدان لو تفكرنا لو أن رجلا رجلا فقيرا مسكينا تكفل به رجل غني قوي لكان من اسعد الناس فما بالك ونحن نذكر كفاله الرحمن كفاله من ملك الارض والسماوات من بيده الامر كله لذلك يا اخ الاسلام هما وعدان وعد وعد به ابليس اولياءه فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وعد ووعد وعد به الرحمن عباده وقال ان ينصركم الله فلا غالب لكم فهذا الرحمن جل جلاله يقول لعباده لا غالب لكم وذاك شيطان ملعون يقول لأوليائه لا غالب لكم فأي الوعدين نصدق ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله ناصر عباده المتقين لذلك يا عباد الله ها هي اليوم نراها حشود قد تج... حشودا قد تجمعت نسمع أصواتا ونسمع كثيرا من أقاويل المرجفين والمنافقين تتكرر على أسماع الناس في المحرر اليوم يقولون لكم إن الروس وإن النصيرية وإن النظام وإن الإيرانيين قد حشدوا لكم فاخشوهم فلا يزيد ذلك اهل التقى الا ايمانا هنا وفي هذه الظروف وعندما تضيق الحلقه على المؤمنين عندما يزداد الحصار وحمله الاعداء على هذه الارض لن تسمع سوى صوتين لن تسمع سوى كلمتين كلمه اهل النفاق واهل مرضى القلوب كلمه يقولون فيها ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا يقولون اي نصر واي تمكين في الشام بعد ان حاصرنا في ادلب ولم يبق لنا سوى هذه المساحه وهو يتقدم الان كلمه النفاق ستسمع صداها تقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ثم ستشق الافق صيحه المؤمنين الموقنين بنصر الله سبحانه وتعالى الذين يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله والذين لا يزيدهم ذلك الا ايمانا وتسليما، ان الله ناصرنا، اللهم اجعلنا من عبادك الذين قلت فيهم وان جندنا لهم الغالبون.
حمص تصيح باذن المسلمين جيشا يعيد لها أمجاد من راحوا جيشا يضمد جرح المسلمين بها من للجراح وما في القوم جراح نوحي حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح لا تسكتي وحمى الإسلام مغتصب كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح نوحي حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون اتراح لا تسكتي واحمى الاسلام مغتصب كيف السكوت وهذه الارض تجتاح صففنا طائي اسال التاريخ عنا كم دخلنا دارعين
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka qaybihiisa hore ayaana ku guda jirnaa haddaba dowladda ruushka oo ah dowlad si adag u taageeraysa nidaamka nusayriyada falalka arxandarrada ah ka geysanaya shaam waxay dowladdan leedahay taariikh madow oo ka dhan ah muslimiinta haddaba warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya wariye maxamed cali aadan سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر ruushka waa mid ka mid a dowladaha ugu cadaawadda badan ee ka jira caalamka marka loo eego islaamka iyo muslimiinta waxaana arrinkaasi ka markhaati kacaya taariikhda fog iyo midda dhowee dowladdan haddii aynu ka hadalno taariikhda dhowee dowladdan iyo falalka wuxuushnimada ah ay kula kacayso muslimiinta caalamka waxay taariikhdaasi dhirirsan tahay mid afghanistaan qowqaas ilaa suuriya waana xaqiiqooyin taariikheed oo aynu qaarkood weli la noolnahay bannaankana soo dhigaya xaqiiqda dowladdan iyo halka ay gaarsiisan tahay cadaawadda ay u qabto muslimiinta sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii hogaamiyihii afghaaniga ah ee maxamuud daa'uud ayaa afgembiyey nidaamkii boqortooyo ee ka jiray afghanistan isla sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddiina waxaa dhacay afgembi kale oo ay talada waddanka kula wareegeen xisbiga shuuciga ah ee uu hogaamiye moxamed qallaab shuuciyiinta oo cadaawad gaamurtay u qaba islaamka iyo muslimiinta ayaa afghanistan ka geystay falal wuxuushnimo ah waxayna taariikhdu sheegtaa in maalin qura afghanistan lagu dilay shan iyo toban kun oo ruux oo muslimiin ah حقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري arrinta taas ka daran waxay ahayd in xisbigan uu dalka afghanistaan u furay dowladda ruushka oo u haysa muslimiinta cadaawad adag waxaana sannadkii kunsagaalboqoliyosideetankii guud ahaan afghanistaan gaar ahaan kaabul iyo magaalooyinka la midka ah soo galay kumanaan askari oo ruush ah oo ku andacoonaya ilaalinta nidaamka dalka sagaal sano oo ay ciidamada ruushka joogeen afghanistaan waxay ka geysteen tacadiyaad ay adag tahay in la suuraysto iyagoo gebi ahaanba ishortaagay madaahirta diinta islaamka burburiyey masaajidda ku tuntay sharafka haweenka muslimaadka ah
أن مسلمة بها كبراءة الزهر تبيت عفيفة والليل يهتك سترة tirada dadka muslimiinta ah ay ruushku dileen waxaa lagu qiyaasaa nus milyan ruux waxaana allaah mahaddi ah in ruushka dalka afghanistaan uu ku wajahay dagaal haliidnimo ah oo ay kala hor yimaadeen shacabka waddankaasi oo ay hogaaminayaan mujaahidiinta muhaajiriin badanna u gurmadeen intaasi kuma eka tacadiyada iyo gaboodfallada ruushka wuxuu sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ku duulay dhulka muslimka ah ee shiishaan kadib markii uu dalkaasi ku dhawaaqay inuu ka go'ay ruushka intiisa kale oo uu markii hore gumaysi ku haystay dowladda ruushka oo cadaawad hore ay kaxaynayso ayaa duulaan ba'an ku soo qaaday waddankan waxaana ciidamadeeda isku dayeen inay xoog ku galaan magaalada gurusni ee caasimadda waddankaasi taas oo dhabar adeeg wax loo dhiga lahayn muujisay waxaa dagaaladaasi lagala hor yimid ruushka hogaaminayay halyeyga lagu magacaabo shaamiil baasiif waxaana taageerayay boqolaal muhaajiriin ah oo ugu caansanaa khadaab ashiishaani iyo sheekh abuu cumar assayf dowladda ruushka oo adeegsanaysa siyaasadeeda burburinta iyo baabi'inta ayaa sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxay ku guulaysatay inay gebi ahaanba la wareegto magaalada gurusni iyo shiishaan iyadoo ugu dambayntii ay isaga baxeen kadib markii ay xukunka u dhiibteen calooshoodu shaqaystayaal ay iyagu wateen dadka uu ruushku ku gumaaday shiishaan marka laga hadlo dagaalkii labaad ee halkaasi ka dhacay waxaa lagu qiyaasaa siddeetan ilaa iyo boqol kun oo ruux taasoo muujinaysa gumaadka uu halkaasi ka geystay balse qudhiisa dharbaaxo adag ayaa gaartay waxaana askarta laga dilay laba sano gudahood lagu qiyaasay koob iyo toban kun oo askari mar kale dowladda ruushka waxay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii kusoo duushay shiishaan iyadoo doonaysa inay si dhab ah waddankaasi u hoosgeliso ruushka waxaana xilligaas ay ku andacotay ruushka in waddankaasi ay joogaan dagaalyahano ka tirsan alqaacida dagaalkan labaad oo ka cuslaa kii hore boqolaal kun oo askari oo ruush ahna ay ka qaybgelayeen ayaa dhaliyey khasaaro ba'an oo gaaray dadka muslimiinta ah waxaana uu ruushku adeegsanayay wasiilooyin aad u falxun oo dadka loo dilo
قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر waxaa warbaahinada soo tabinayay dagaaladaasi soo jiitamayay tan iyo sannadkii laba kun iyo sagaalkii ka sheegeen in ruushka dadka shiishaaniyiinta ah isugu xidho boqol boqol uu qaraxyo ku diri jiray islamarkaana ku kacay wax weliba oo gaboodfal ah tacadiyaadka uu ku kacay ruushka waxaa lagu tilmaami karaa dembiyo dagaal oo ay indhaha ka laabteen hay-adaha sheegta xuquuqda insaanka ee reer galbeedka waxaana qaarkood oo ka hadlayna ay ka been sheegeen xaqiiqada rasmiga ah ee waxa ka dhacay jejniya dagaalkii labaad ee ruushka ku soo qaaday shiishaan wuxuu qirtay in looga dilay shan kun iyo laba boqol oo askari balse ehelada ciidamada ruushka waxay sheegayaan in tirada ay intaasi ka badan tahay oo ay dowladda ruushka qarisay askar badan haddii aanu u nimaadno suuriya oo ah dhaawac dhiigaya oo ku yaala jasadka ummadda waxay ka mid tahay fagaarayaasha uu ruushku ka geysanayo tacadiyaadka aanay jirin cid kala hadlaysa iyo cid uu kaga cabsanayo dowladda ruushka ayaa suuriya soo faragelisay sannadkii laba kun saddex iyo tobanka xilli nidaamka al asad uu qarka u saarnaa inuu burburo islamarkaana muslimiinta ay si buuxda ula wareegaan magaalada dimashaq ee caasimadii khilaafada umawiyiinta kumanaan askari oo ka socda dowladda ruushka ayaa soo gaaray suuriya kuwaasoo saldhigtay garoomada milatari iyo saldhigyada muhiimka ah waxaana bilowday duqaymo aan loo meeldayn oo ay geysanayaan diyaaradaha ruushka sawaariikhda cusub ay soo farsameeyaan warshadaha hubka ee ruushka ayaa suuriya waxay u noqotay masrax lagu tijaabiyo sida ay ka markhaati kacayaan saraakiisha ruushka iyo siyaasiyiintooda oo mar weliba sheegay in gantaal cusub ay ku tijaabiyeen shaam
أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري inkastoo tirakoob rasmi ah aan laga hen tacadiyaadka uu ruushku ka geysanayo suuriya maadaama ay weli dhacayaan haddana tirada dadka ku dhintay duqaymaha wadajirka ah ee ruushka iyo nidaamka waxay kor u dhaafayaan hal milyan oo ruux waa gumaad weli soconaya oo aanay ummadda muslimka ah ka bixin jawaabtii looga baahnaa waxaana reer suuriya oo keligood ah ay wajahayaan aaladda dilka iyo gumaadka ee ruushka xasadka badan iyo nidaamka nusayriga ah ee cadaawadda badan أحجار أمتنا أجابت ربها والمسلمون قلوبهم أحجار
mujaahidiinta suuriya ayaa hadda ku jira dagaal adag oo ay ku difaacayaan goobihii ugu dambeeyey ee xurta ahaa islamarkaana ka mid ah waqooyiga suuriya waxayna xaaladdu tahay mid adag ummadduna haddii ay awood kala waayeen waxaa la gudboon inay ducada ka hilmaamin muslimiinta shaam oo ay taariikhdu uga markhaati kacayso inay yihiin dad aan cadow isku dhiibin geerina ka doorbiday dullinimo maalmihii xuruubu saliibiya ayaad mooddaa inay mar kale ku soo laabteen suuriya oo markaas ahayd saaxada ugu ballaaran ee martigelisay dagaaladii lala galay saliibiyiinta ka soo duulay qaaradda yurub gaar ahaan faransiiska iyo talyaaniga
في العلا جوالا فخر ويروي قصة النظماء شادوا للورى أجيالا صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka dhowaan mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa waxa ay baahisay bayaan bogaadin iyo salaan isugu jirta oo ku socota xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bayaanka ahaa mid ay ka muuqatay shucuur walaaltinimo salmaan axmed ayaa warbixintan ku eegaya mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa oo ku hadasha afka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada waddamada saxraha iyo saaxilka afrika ayaa baahisay bayaan muhiim ah oo ku socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta bariga afrika bayaankan oo ciwaan looga dhigay fariin ka timid wiilashii ibnu tashfiin oo ku socota halyeeyada iyo libaaxyada dagaalada ee ku sugan ardulhijratayn ayaa waxaa bogaadin iyo salaan sharfeed walaaltinimo ka muuqato loogu diray xarakat al-shabaab almujaahidiin istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka ay baahisay mu'asasada azallaaqa lagu yidhi tani waa fariin ka socota jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ku socota walaalaha libaaxyada iyo geesiyaasha dagaalada ee jooga dhulka ardulhijratayn alleha dhowre tallaabadoodana xaqa ha ku toosiyee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha iimaanka iyo jihaadka ee jooga soomaaliyada aan jecelnahay wayna soo gaartay fariintii wanaagsanayd ee ay ka buuxday jacayl ballan oofin nusxi walaaltinimo iyo in laysku booriyo kusugnaanta dagaalka iyo jihaadka lagula jiro cadowga idinka ayaa ah raggii ku hormaray howshaas ehelna waad u tihiin waxaadna sidaas ku noolayseen micnaha halka jasad ee markay xubin ka mida sheegato isugu wacanaya dhafar iyo soo jeed alle ayaa ku mahadsan oo nagu manaystay inaan isu soo dunno isjeclaanno isku heelinno iskuna kaashanno jihaadka waddada allaah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay nusratul islaam walmuslimiin ee ku socda xarakat al-shabaab almujaahidiin mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxay sheegeen in si xeel dheer ay ula socdaan wararka iyo akhbaaraadka mujaahidiinta soomaaliya iyo dadaalada ballaaran ee ay ku bixinayaan sidii bariga afrika looga xorayn lahaa gumaysiga tooska ah iyo midka dadban ee maraykanka si ay muslimiinta ugu hoos noolaadaan raayada islaamka iyagoo sharfoon oo ay u badqabto diintooda iyo sharafkooda iskuna maamulaya kitaabka allah casa wajalla walaalayaal waxaa in badan guulaha aad soo hoynaysaan ku shaafiseen quluubteenna oo aad ku booriseen dhallinyarada ummadda ilaa aad noqoteen allaha fadligii kuwa tusaale loo soo qaato warkiinnana uu ku baahay daclada alla maxaan carafsanay udgoonka guulihiina oan ka dhigannay sahay aan ku marno waddadan ay qodaxyadu ka buuxaan xilli weliba maraykanka iyo shayaadiinta ka dambaysa ismoodeen inay hanteen dhulka oo ay ciigada ku dhejiyeen ummadda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay nusratul islaam walmuslimiin ee ku socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab nusratul islaam ayaa bayaankeeda ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee zallaaqa waxay ku sheegaysaa in mar weliba yuclaysyo dareemaan ay indhahooda ku soo aadiyaan soomaaliya halkaas oo wararka farxadda leh ee ka yimaada ay rajo ku beerayso dhammaan saaxaadka jihaadka sida afghanistaan shaam jasiiratul carab iyo maqrabulislaam sida lagu sheegay bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga mahadceliyey bayaankii dhiirigelinta iyo bogaadinta ahaa ee uu dhowaan soo saaray maktabka warfaafinta kuna socday jamaacada nusratul islaam waxaana bayaanka azallaaqa lagu yidhi walaalaheenna dhallinyarada jihaadka iyo istishhaadka alleh idinka abaalmariyo sunnada xidhiidrinteed soo noolayseen allahana waxaan weydiisanaynaa in sunnadan uu ku nooleeyo muslimiinta dhexdooda si ay ugu dhabowdo fikradda ah in ummaddu ay tahay hal jasad oo ku kala nool jabhaad kala duwan si aan markaas u noolayno ruuxda iskaashiga iyo isgarabtaagga ee dhexdeenna ah ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada azallaaqa ee ku hadasha afka jamaacadda nusratu alislaam walmuslimiin bayaankan azallaaqa i baahisay ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin uu baahiyey war-saxaafadeed lagu bogaadinayay mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ee ka dagaalama saxraha iyo saaxilka afrika annaguna haddii aan nahay walaalihiina ku sugan bariga afrika garab iyo gurmad ayaan idiin nahay furmaheenna ayaan ka dagaalamaynaa quluubteennuna idinka ayay idinla jirtaa carabkeennuna wuu idiin soo duceeyaa waxaan nahay walaalihiina diinta caqiidada jihaadka ribaadka iyo gargaaridda islaamka aad ku walaalowdeen waa ballan aan dadkii naga horeeyey ka dhexalnay iyo ammaano aan mas-uuliyaddeeda qaadnay ayaa ka mid ahaa war-saxaafadeedka maktabka warfaafinta ee xarakat ashabaab almujaahidiin islamarkaana ku socday mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin nusratulislaam walmuslimiin ayaa ka mida jamaacaadka jihaadiga ee hoostaga alqaacida waxaana si dardar iyo firfircooni ku jirta uga howlgashaa wadamada saxraha iyo saaxilka afrika halkaas oo ay kusoo duuleen isbahaysi ay hogaaminayso dowladda faransiiska oo leh taariikh madow marka laga hadlayo dagaalada saliibiga ee ka dhankaa islaamka iyo muslimiinta صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaynu isla soo gaarnay hogaamiye sare oo ka tirsan jamaacada nusratul islaami walmuslimiin ayaa jeediyey kelimad muhiim ah uu kaga hadlayo toddoba sana oo laga joogo duulaankii faransiiska ee maali wuxuuna hogaamiyaha kelimada ku dirayaa fariimo muhiim ah haddaba warbixin ku aadan kelimadan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaacay duruus sabriye mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo ujeedinaya hogaamiye sare oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kaas oo lagu magacaabo sheekh maxamed kufaa islamarkaana kaga hadlayay toddoba sano kadib duulaankii faransiiska ee dalka maali kelimadan oo la daawan karayo ku dhowaad soddon daqiiqo ayuu shiiqu ugu horeyn wuxuu salaan ugu diray dadka muslimiinta ah isagoona sheegay in toddoba sano laga joogo markii faransiiska kusoo duuleen maali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعل الجهاد منه ذروة السنام والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه السادة الأعلام أبطال الوغى وأسود الاقتحام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواننا المسلمين في كل مكان ولاها مسلمين تميل كستو أجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن لدين لهاد ليام المكوبيغان تضبسن وكدب دولان كي او فرانسيس كسليبي هي دولدها ديرسك الله وقبصدين مالي إيا ودمدا ديرسك الله اي مسلمين تا iyagoo ku andacoonaya iya marmarsiiyo badan oo maalinba maalinta ka dambaysa bannaanka u soo baxayso inaanay waxba ka jirin waa sanadkii toddobaad oo uu jihaadku warmihiisu taagan yihiin dhismihiisuna taagan yahay isagoo adag iyadoo weliba uu cadowgu isugu soo habar wacday shirqoollana maleegayo nafurka iyo imtixaanaduna badan yihiin allah iskale cidharka iyo dhulalka ayaana mahadi u sugnaatay
ولله الحمد رب الأرض والسماء sheekh maxamed kufa ayaa kelimadiisa wuxuu si aada ugu bogaadiyey dadka muslimiinta ah ee ku nool maali kuwaasoo oo uu sheegay in ay kaalin weyn ka qaateen halganka ka socda maali ayna iska rab taageen mujaahidiinta wuxuu sidoo kale uga mahad celiyey bannaanbaxyadii dhowaan ay reer maali ka dhigeen waddankaas oo ay kaga soo horjeedeen joogitaanka faransiiska ee waddankaas إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إن فرنسا ووكلاءها وأحباشها وأوباشها حين جاءوا إلى هذه البلاد الطيبة ظنوا أن احتلالها والسيطرة عليها أمر ميسور وأن الحرب جولة وتنتهي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
walaalahayna muslimiinta meel kastoo aad joogtaan faransiiska iyo wakiiladeeda waxay dhulkan wanaagsan yimaadeen iyagoo istusaya inay fududahay in la gumaysto oo uu dagaalkuna noqon doono mid si fudud ku soo dhammaado balse allah ayaa uga yimid meel aanay filanayn quluubtoodana wuxuu ku tuuray argagax isagoo ku salliday addoomihiisa mujaahidiinta ah kuwaas oo rajooyinkii faransiiska u beddelay riyooyin rajadoodana xanuun ugu beddelay walaalaheena muslimiinta ee ku nool dhulka wanaagsan waxay dowr fiican ka qaateen nusraynta mujaahidiinta ee difaacaya diintooda dhulkooda sharafkooda khiyaarkooda karaamadooda iyo xurriyaddooda iyadoo shacabku qaatay mawaaqif looga mahad celinayo oo ay ugu dambaysay bannaanbaxyadii lagu diidanaa gumaysiga faransiiska kuwaas oo aan noqon doonin insha allah tallaabooyinkii ugu dambeeyey dadku waxay bannaanbaxyada ay dhigayeen ku gubayeen calamada gumaystaha taas oo ay ka argagaxeen saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda bannaankana uu soo baxday liidnaanta xukuumadda dabadhilifka ah ee xoogga ku maamusha dadka muslimiinta ah waxaan leenahay allaha barakeeyo dadka ku kacdoomay saliibiyiinta soo xadgudbay ee doonaya inay soo nooleeyaan sharafka aabbayaashooda oo dhiiggooda ku qoray safaxaad dhalaalaya oo ka mid ah taariikhda ummaddayna muslimka ah oo ay saliibiyiintu u sacyiyeen inay tirtiraan hase yeeshee allahna wuu diiday inuu sare yeelo mooye
الطامحين إلى إحياء أمجاد آبائهم الذين كتبوا بدمائهم صفحات مشرقة في تاريخ أمتنا المسلمة لطالما سعى الغزاة الصليبيون للأمسها وتغييبها ولكن يعبى الله إلا الرفعة والسماء لها كما جاء في حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام bashir ummataka bisanaa'i waalrifcati fi ddunyaa waalaakhira wuxuu intaa ku diray sheekh maxamed kufaa oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee nusratulislaam walmuslimiin in dowladda faransiiska iyo xukuumadaha ka hoos shaqeeya ee saaxilka iyo saxaraha afrika ka jira ay diidan yihiin inay soo afjaraan duulaanka shisheeye ee maali xilli dadku u hamuun qabaan xorriyadda ومع تلك الانتفاضة الشعبية المطالبة برحيل الغزاة الفرنسيين وأعوانهم غير مأسوف عليهم لا يزال الرئيس الفرنسي الغر ووكلاؤه iyadoo kacdoonnadaas ay dadku ku dalbanayaan in gumaystaha faransiisku dalkooda isaga baxo ayuu weli ku indha adag yihiin madaxweynaha faransiiska ee liita iyo kuwa la jira in ay ciidamada shisheeye ay sii joogaan waddankeena intaas oo keliya kuma ekaysane waxayba gurmad weydiisteen ruushka mulxidiinta ah iyagoo aan u aaba yeelaynin cawaaqibta arrinkaas ka dhalan karta waxayna iska indha tidheen in jihaadkii ruushka iyo maraykanka ku jebiyey afghanistaan ay ehelkiisu wili ka go'an tahay iyagoo kaashanaya allah in faransiiska ay ku jebiyaan oo ay ka saaraan waddankooda iyagoo liita
وإخراجهم من بلادنا أذلة صاغرين بسم الله الرحمن الرحيم من أسامة بن لادن إلى الشعب الفرنسي سلام على من اتبع الهدى أما بعد موضوع حديثي عن الأسباب وراء تهديد أمنكم وأسر أبنائكم ورد فعل لما تمارسونه من ظلم تجاه أمتنا المسلمة فكيف يستقيم أن تشاركوا في احتلال بلادنا وتناصر الأمريكيين في قتل أطفالنا ونسائنا ثم تريدون العيش بأمن وسلام وكيف يستقيم أن تتدخلوا في شؤون المسلمين في شمال وغرب افريقيا خاصه وتناصروا وكلاءكم علينا وتاخذوا كثيرا من ثرواتنا بصفقات مشبوهه بينما اهلنا هناك يقاسون الوانا من البؤس والفقر وان كنتم قد تعسفتم ورايتم ان من حقكم منع النساء الحرائر من وضع الحجاب اليس من حقنا ان نخرج رجالكم الغزاه بضرب الرقاب بلى فالمعادلة يسيرة واضحة كما تقتلون تقتلون وكما تأسرون تؤسرون وكما تهدرون أمننا نهدر أمنكم والبادئ أظلم kelimadan oo ciwaan looga dhigay qofkii berri suganaya way dhowdahay ayuu shiiqu fariin iyo baaq nafiir ah ugu diray dadka muslimiinta ah gaar ahaan culimmada iyo aqoon-yahanada wuxuuna ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka lagu difaacayo diinta islaamka فإن إخوانكم المجاهدين فوق أرض مالي وما جاورها يدعونكم إلى خير الدنيا والآخرة يدعونكم إلى الزود عن دينكم الإسلام
walaalihiina mujaahidiinta ee jooga maali iyo waddamada diriska laah waxay idinkugu yeerayaan waxay ku jirto wanaaggiinna adduun iyo kan aakhiro waxay idinkugu yeerayaan inaad difaacataan diintiinna islaamka oo ay gaaladu habeen iyo maalin shirqoolla u maleegayaan waxay mujaahidiintu idinkugu yeerayaan inaad iska caabisaan gumaystaha waddankiinna heesta waxay kaloo idinkugu baaqayaan inaad u soo baxdaan saaxaadka jihaadka oo ah miidaanka sharafka iyo cisiga allahna uga cabsada diintiinna oo ha khudlaaminina ballantana ha ka bixinina allah wuxuu yidhi waxaana si gaar ah baaq ugu diraynaa dadka ahlucilmiga ah iyo kuwa leh takhasusaadka cilmiga maadiga gaar ahaan tiknolojiyadda majallaadkeeda kala duwan waxaana leenahay halkeed ka joogtaan culimay dadka dib u soo noolaynaya sharafkii mashaa'ikhda khaliil bin isxaaq ibnu jizi cuthmaan fuudi axmed loobo abiyaxya iyo cadiyatallaah ee liibiya ka soo jeeday abilxasan alrashiid abilxasan cabdilaahi alshanqiidi axmed alfullaani abilxabiib sayid maxamed addaariqi abi dujaanat alqasiimi iyo abi cabdiraxmaan almaqribi dhammaantood alleha u naxariistee khaliil ibni isxaaq wabni juzi wacuthmaana foodi wa axmeda lobo wa abi yaxya wa adiyatillaahi alliibiyayn wa abilxasan alrashiid وأبي الحسن عبد الله الشنقيطي وأحمد الفلاني وأبي الحبيب سيد محمد الطارقي وأبي دجانة القصيمي وعبد الرحمن المغربي رحمهم الله جميعا ugu dambayntii wuxuu sheekh maxamed kufaa oo ka mida mas-uuliyiinta sare ee nusratul islaam walmuslimiin la hadlay xukuumadaha ka hoos shaqeeya faransiiska oo uu sheegay in ay khasaareen diin iyo dadnimo intaba وأما أنتم أيها الرؤساء الطواغيت يا وكلاء المحتلين لقد ضيعتم دينكم idinka ah madaxda dawaaqiidda wakiiladana u ah gumaystaha waxaan idin leenahay waad dayacdeen diintiina waaba haddaa diin lahaydeene tolkiinnana waad khiyaanteen oo ammaanadii ma aydan ilaalin wixii laydiin dhiibtana ma dhowrin markaas baad hoogteen dadaalkiinnuna khasaaray faransiiska saliibiga ah ruushka mulxidiinta iyo shiinaha buudiyiinta ahna waxba idinma tari doonaan maxaa yeelay allah ayaa u dhakan alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama zaati alcimaad alatii lam yukhlaq mithluha fi lbilaad wathamuuda aladiina jaabuu alsakra bilwaad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وإن غدا لناظره قريب ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين وبه سنوقد أمة الإسلام من شر مهين فاثبت أخي على الجهاد لتعم بالخير البلاد واصبر فإنك يا أخي شمس تضيء لنا الوهاد اصبر فإن النور يشرق عند طغيان الظلام ولرب عسر ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون nusratu lislaam walmuslimiin ayaa ka mida jamaacaadka jihaadka ee ka jira caalamka islaamka waxayna si gaara uga howlgashaa wadamada saxaraha iyo saaxilka afrika iyadoona dagaalo adag ku hurisa shisheeyaha faransiiska iyo kuwa ku garabsiinaya duulaanka waddanka maali صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق guud ahaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka intaas ayuu toddobaadkan ku idil yahay tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamij caynkan oo kaleha dhegaystayaal waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشي ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون